قال المؤلف رحمه الله وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها وأقسامه أربعة أقسام الإعراب أربعة وأقسامه يعني الإعراب الإعراب هذا لسو تعريفي ووحو يهي لسو قيحي قيبيهيسي وإعراب هذا لسو تعريفينا إن فديسا isbadbedeladii kelmadda afarkeeda la badbedelayo a waxay u qaybsantaa badbedeladaas afar afar badbedelada la sheegayo waa afar afartaasoo marka lsku maarata lagu badbedelaa rafcun wa nasbun wa khafdun wa jazm afartaasaa lagu badbedelaa lagu rogrogaa kelmadda afarkeeda oo la badbedelaayo badbedelitaankaasi marka afartaas ku dhex wareegaayo afartaas ku dhexooda rafcun wa nasbun wa khafdun wa jazm waxay leedahay afartaas nooc kalimaadkan rafcun wa nasbun wa khafdun wa jazm waxay leeyihiin macno lugawi ah iyo macno isilaaxi ah macnaha lugawiga ah maqsuud meeshan kama aha maqsuud ma hadda isticmaalkan lugatan waxaa loola jeedo meeshan maqsuudka maaha rafcun waxaa weye rafaca macnaha waa maxay rafaca ya kor u qaaday rafcan kor u qaadis nasabahu waa uu taagay ama waa uu qotomiyey nasban taagis ama qotomis wax la taago oo meel maaragtay la suro la qotomiyo khafadahu khafada hoos u dhigay khafdan hoos u dhigis wakfid janaaxaka lilmu'miniin hoos u dhig jazmun jazamahu arrinkaas waa uu qaciyey ama waa uu gooyey jazamahu waa uu gooyey jazman gooyis talaadaas qofkaani waa gooyey ama hadalkaas qofkan waa gooyey jazm macnayaashaas marka hadda laakiin mustacmal uma aha ee macnayaasha la rabo waa macnaha isilaaxiga ah macnaha isilaaxiga waa isbedel kelimadda ku imaada caamil uu sababo la yaqaan cawaamil la yaqaan oo gaar ah ay sababaan calaamaadkiisana iyo calaamaad la yaqaan oo gaara horta waa isbedel isbedelada kelimaad ku dhaca ka mida ila icraab weeye rafcun waa icraab marka waa isbedel caamil uu keenay waa isbedel ka mid ah isbedelada cawaamishu ay keento calaamadiisana waa damada iyo waawda iyo alifta iyo nuunta damada asal u ah iyo saddexda kaleeto farac u ah waa damada iyo furuucdeeda iska dhig oo noo imaan doonto waa calaamad ah marka waa isbedel isbedelada ka mida horta ama waa bedelis bedeli bedeliyaasha kelimadda ku dhaca ama soo mara ka mida caamilna uu keeno caamilaa keena cawaamisha nafsadeeda ba waa tii ay nagu soo martay ee hadda ka hor kitaabka kusoo marnay waa noo imaan karta baabi leeh sababta ismi aan loo rafcinay masala wuxuu noqon kartaa caamilkaasi wuxuu noqon karaa inuu faacil yahay ama mafcuulan isagoo faacil uu yahay ama ismu kaana uu yahay ama khabaru inna uu yahay ama taariikh mafcu waxyaabahaas noo imaan karta marka waa isbedel isbedelada ka mid ah oo uu keenaayo caamil calaamadiisana waa damada iyo furuucdooda ee damada nafsadeeda maaha waayo nabaga qaarkood waxaa dhacda in ayagoo raba inay ku soo dhoweeyaan rafcaha la iska dhaho nafsadeeda dammo ama godaad iyadoo la rabo in loo soo dhoweeyo qofka bilowga ah oo loo fuudeeyo waayo laakiin waxaa ka waadixsan in la yidhaahdo arafcu waa isbeddel isbeddelada kelimaadka asiiba ka mid ah caamilna uu keeno calaamadiisana damada iyo furuucdeeda ay tahay waa noo imaan doonaa calaamadiisa waxyaabaha ismiga rafciya nafsadiisana waa noo imaan doonaa oo almarfuucaatu sabca waa nay ku soo marayna almarfuucaatu sabca waxaa sababta loo rafciga inu ima inuu faacil yahay almafcuul ismu faacil inuu yahay inuu mubtada yahay inuu khabar yahay ismu kaan inuu yahay khabar inuu yahay taabic inuu noqdo waxyaabahaas waxyaabahaasna in la rafciyo caamilka u ah calaamaadkiisana waa noo soo socdana damada iyo furuucdeeda dama alwaaw alalif annuun saas marka istilaaxaasna yaa la imaaday naxwiyiin istilaaxaas waxaa la imaaday naxwiyiinaa la imaaday oo dejistay maaha arin luqad ku tacalluqa haddii arrinka luqadu ku tacalluqo luqadan waxaa la awoodi karaa in looga tarjumo luqad kale luqad kale in looga tarjumaa la awoodi karaa waxaad fiinaysaa kelimadan luqadan maxaa lagu dhahasaa luqadan maxaa lagu dhahasaa laakiin haddii wuxu isqilaax iyo is-afgarasho ay yihiin oo luqadda oo dhan dadka yaqaan aysan wada aqoono dad gaara ay isku afgarteen lama tarjumi karo ilaa in is-afgarad kale hadda loo abuuro maaha haddii luqad kale hadda is-afgaradka luqadda kale is-afgarad kale oo u dhigma oo annagaan isku afgaranno inaan u diyaarsanno maaha ila naxwiyinta nafsadeeda macnihii luqadda aheyd ma rabaa macnihii luqadda lagu yaqaanay uma socdaan waxay u socdaan macno ayagoo isku afgartaan bes annagana muhimmaddeenu waa maxay inaan is-afgaradkaas aan fahanno waxay ayagu isku afgartaa inaan fahanno hadhow si aad hadalkooda oola qabsatid hadalkooda oola qabsanay ilan waxaa taqaanaa afkoodaa taqaan is-afgaradkoodaa taqaan kelimaadka isticmaalaana la fahmaynaa kadib marka kalaamka carabiga markay sharxayaan waxaa noo fudud inaan la fahanno meesha wax loo wado kelimadaasaana loola jeedaa kelmadaan saana loola jeedaa kelmadaan saana loola kelimada waxa loola jeedo marka waxaa fahmaysa hadhow marka la adeegsanaayo waxaa laga hadlaayo iyo hawsha sida u socoto haa la qabsane marka kutubtan naxwadana waxaan baranaynaa is-afgaradkooda kadib marka luqada carabiga ahaana ilaan ayaga kelimaad u samaystay sidai u socoto iyo siday u dhisan tahay kalaamka carabiga iyo siduu isku raacraaco iyo sida loo dhiso ha la fahmo ayagoo adeegsanaya kelimaadka ayaga isku afgarteen kelimaadka ayaga isku marka luqada carabigay sharxayaan waxayna ku sharxayaan kelimaad ayaga isku afgartaan marka haddii saas la dhaho saasaa loola jeeda marka rafcun waxaa loola jeedaa isbeddel isbeddelayaasha ka mid a caamil uu sababo calaamaadkiisana ay noo imaan doonaan insha alla nasbun waa lami waa isbeddel isbeddelayaasha ka mid ah ilaan icraabka wuxuu ahaa badbedel bedelis marka waa badbedelisti mid ka mid a caamil la yaqaana leh waa mansuubaat alasmaa waxaa noo imaan doona insha allahu tacaala mansuubaat alasmaa alasmaa almansuuba waa noo imaan doona marka waa mafcuulun bihi waa masdar waa darfu zamaan waa darfu makaan waxyaabaha calaamaadkiisana waa noo imaan doonaa waa fatxada iyo furuucdeeda wakhafdan isna waa la mid waxaan dhehaynaa waa isbedelada kelimaadka soo mara mid ka mida caamilna uu sababo calaamaad gaar ahoo la yaqaana leh wajasmun ayadana sidoo kale jasmun saasaa marka waxay maaragtay ka dhowdahay in la dhaho macnaha rafcadu waa waa damo waa godaal nasbaduna waa kordhig khafdun waa hoosdhig jasm waa reer saasaa ka dhow waayo waxaa laga yaabaa qaabkaa kale haddii qofku ugu dhego inay maarata waxyaabaha qaarkood ay ka hor imaadaan rafcun waxaa noo imaan doona addamma hadda meeshan waxaan ku haynaa alrafcu waxaa noo imaan doona addamma waxaa noo imaan doona annasbu hadda meesha ku haynaa waxaa noo imaan doona alfatxatu alkhafdu haddii meesha noogu tala waxaa noo imaan doona alkasra aljasmu waa tana waxaa noo imaan doona assukuun marka inaan wax annagu mid aan ka dhigno oo damadana godaal dhahna rafcana godaal alnasbuna kordhig alfatxatuna kordhig waxaa laga yaabaa in maaragtay mararka qaarkood ay wareer nagu keento aa laga yaabaa oo qofkiisu dhaho damadu godaalka horta ma dama mise waa rafci kitaabka haddaad fiirisidna laba ku kala dhiga kitaabka haddaad fiirisid laba i kala socdaa rafcun wuxuu ku leeyahay calaamaaday leedahay rafcadu waxaa ka mid a damadaa ka mida hadda labi keliye waxaa ka mid a damada marka saana waxaa u malaysaa inay ka dhowdahay taas kaleetan waxaa malaha loogu talagalay in loogu soo faham dhoweeyo فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها هل كان الشيخ حكو الشيخ أيام أقسامت إعرابك وأفرت أه إعرابك اللي الشيخ يقبل وأفر إعرابك اللي الشيخ تعريف كيسوا بتبدله كلمة اللي بتبدله cawaamil darteedna loo badbedelo aakhirkeeda afartan nooc kama dhex bixi karo asmaa iyo afcaal iyo xuruuf marka see u kala leeyihiin see u kala leeyihiin ilan kelimadda la badbedelaayo waa maxay maxarafa ma ismiya ma ficla alxarfu badbedeladan icraabka ah asagoo shaqo kuma le badbedeladan icraabka ah asagu wax shaqo ah kuma lahan wax shaqo ah kuma le laa rafcan gelin walaa nasb walaa khafd walaa jazm macnaheedu waa maxay icraab oo dhan ba maba galaba icraabba xaraf shaqo kuma le icraabkuba marka wuxuu galaa alismu waalficil alismu waalficil labadaasuu galaa ayib see marka afartuba mid walba ma gashaan ismiguna waa wada galaan ficilkana waa wada galaan miyaa mise waa si kale maya icraabkan afartan nooc waxaa jira labo labadaba wada gasha iyo labo ay labadoodu kale leeyihiin alrafcu waalnasbu ismigana waa laga helaa ficilkana waa laga helaa labadaba alrafcu waalnasbu waa labada hore ismigana waa gashaa alrafcu waalnasbu labadaba ficilkana sidoo kale alrafcu wanasb waa galaa labadaba waa galaan ficilka labada soo hartay oo ah alkhafdu waaljazm waxaa kale leh isimkii ficilkaa kale leh isimka wuxuu gaar u leeyahay is wuxuu gaar u leeyahay alkhafdu wuxuu gaar u leeyahay alficil wuxuu gaar u leeyahay aljazm marka ismun wa ficlun ama asmaa iyo afcaal afarta qeybood oo ciraabku ugu kala baxo labana waa isla wadaagaan labana waa kala leeyihiin alrafcu wanasb waa ka dhexeeya alkhafdu waljismu waa kala leeyihiino alkhafdu waxaa iska leh isimka aljazmina waxaa iska leh ficil intaasuu sheege wuxuu yidhaahday falil asmaa asmaa waxaa u sugnaaday min dalika xaali qeybaha ay ka mid tahay qeybaha la soo sheegay alrafcu iyo walnasbu walkhafdu walkhafdu walaa jasmu wax jasma ahna fiiha asmaada kuma sugnaa walilafcaali afcaalna waxaa u sugnaaday walilafcaali afcaal ayay u sugnaatay min dalika xaalay ka mid tahay kuwaas la soo sheegay qeybahaasi alrafcu rafco والنصب والجزم ولا خفض وخفضأهنا فيها أسماء لكم مدح سغنا وخفض لي ذو أسماء لكم مدح هلو إن كان سمعت وحيها الأقسامتي أو قرلت المامو إعراب أقسامتي وليه قرلت المامو لكن علامتي كليه laakiin aqsaamtan waxay kala leeyihiin calaamado ay ku kala soocan yihiin rafcuun wuxuu leeyahay calaamado oo ku soocan yihin kullina waa lama alnasb alkhaf aljazm mid walba waxay leedahay calaamado lagu yaqaano gaaro kelimaddaani alrafcu in ay soo gashay oo ay rafcisan tahay calaamadii leedahay inay nasbisan tahayna calaamadii leedahay inay khafdisan tahayna calaamadii laad inay jismisan tahayna calaamadii laad kul calaamadu leeyi ayib marka waxaa noo harsan in calaamaadkoodii la guda galo hadda laakiin si guud waxaa u haysaa qeyday u kala baxaan iyo ismi ficil siday u kala leeyihiin waxaa u haysaa si guud laakiin waxaa dhiman afarka mid walbaba calaamadeeda gaarka ah in la tilmaamo la dul maro waxaana rabaa xoogga in la saaro istilaaxaadkani kelimaadkani macnahooda qofka inay u caddaato inay u caddaato oo hadhow marka uu isticmaalayo ay maarata u kala fahamsanaado marka waa in aada loo jilciyaa abwaabta waxaa la rabaa in aada loo jilciyo wallah subxaanaka allahuma shadu